Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalk ah ee Soomaaliya ayaa meel mariyay hindisa sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa kaasoo baarlamaanka ay horgeysay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Cabdulaahi Cumar Abshiro waxaana ogolaaday boqol afartan iyo sideed xildhibaan waxaana diiday laba xildhibaan wax ka aamusayna ma jirin wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur oo ka qeyb galay kulanka golaha shacabka ayaa xildhibaanada uga mahad celiyay ansixinta hindisa sharciyeedkan waxaana sidoo kale uu sharaxay ahmiyadda uu leeyahay sharcigan
mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa muxuu ahaayey aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan eed u gudateen waajibaadkeenii distooriga ahaa oo ah inaynu meel marino sharciga muhiimka ah ee runtii muxuu ahaa dalku uu u baahan yahay waad ogtihiinoo sharcigan muxuu ahaayey dhaqaalaha muxuu ahaayey maal dhulka hoostiisa ama cashuuraha ka soo baxa dhulka hoostiisa wuxuu ku xidhan yahay inaynu muxuu ahaayey maal gashano oinsala soo baxno khayraadka dhulkeena ku jira waxyaabaha aasaaska waabuu ka mid yahay ee hortaagan waxyaabaha heshiisyadii ka horreeyey la saxeexay lagu durayay waxay ahayd inaanu sharcigani jirin oon weli aan la soo saarin saa darteed maanta oo sharcigani dhammaystiran yahay waxaynu awood u yeelan doonaa markii uu golaha aqalka sarena ansixiyo madaxweynuhuna saxeexo waxaynu awood u yeelanaynaa inaynu la soo baxno oo aynu bixin karo dhammaan muxuu ahaayey khayraadka dhulka hoostiisa oo muxuu ahaayey aynu sharikaadka iyo muxuu ciddii awood u leh ay markaasi muxuu ahay noo soo saaraan waaid bay baahi weyn baynu u qabnaa duruufaheena adag darteed iyo khayraadkaad bihiin ee weligeed ee quruunka quruun soo jiray ee haba yaraatee aanan waxba ka kasbanin marka sidaa darteed waxay noo tahay runtii muxuu ahaayey arrin weyn oo noo hogaaminaysa in dalkeennu badhaadhe iyo barwaaqo weyn uu galo ayay noosoo inoo horseedaysaa markii aynu shuruucda samayno waxaa la mid ah shuruucda kale ee muxuu ahaayey ku xidhan ee muxuu ahaayey muhiimka ah dayn cafiska ku xidhan shuruucda la doortay layskama dooran muxuu ahaayey keliya sharci ahaan waxaa loo doortay inay muhiimad weyn u leeyihiin dhaqaalaheenna iyo kobcinta dhaqaalaheenna iyo dowlad dhifkeenna inay aasaas muxuu ahaay runtii u yihiin baa loo doortay